SBS Radio.
khubarada hargabka ayaa waxa ay uga digayaan dadka iyagu aan istallaalin inay khatar ugu jiraan in hargabka dilaaga ee australia haatan ka socda inuu ku dhaco iyagoo weliba sidoo kalena sidaas khatar ku sii gelinaya dadka waaweyn ee ay ku xidhan yihiin iyo weliba dadka iyagu aadka u tabar daran saddex ka mida waayeelka ku noolaa xarun lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah ee new south wales xeebaheeda koonfureed ku yaala ayaa iyagu u dhinteen hargabkan haatan ka jira waddanka australia ee aadka u ba-an iyada oo taasina ay keentay dignino aad u fara badan oo waaxaha caafimaadku ay tabiyeen xarunta daryeelka waayeelka ee marco bolo loo yaqaano ee ku taala unandera goobta la yidhaahdo ee new south wales xeebaheeda koonfureed ku taalla ayaa la xiray kadib markii cudurkaasi uu ka dilaacay saddex qofna uu ku dilay xaruntan ayaa waxa ay ka mid tahay xarumaha waddanka australia ee haatan iyagu waayay boqolkiiba toban lacagihii berigii hore ay qaadan jireen ee daryeelkaasi ay kula tacaali jireen iyada oo arrintanna ay dhacday bishii maaj sababo la xidhiidhana ay ku timid isbeddel ku yimid siyaasadda dowladda federaalka ah ee dhanka kharashgaraynta xarumaha iyagu lagu daryeelo dadka waaweyn dhinacyada khubarada ayaa waxa ay odorosayaan in dad gaadhaya afar kun oo australiyaana lagu wado in ay u dhintaan cudurkan hargabka ah ee australia haatan ka jira ee dilaaga ah haatan sida tirakoobka uu sheegayo afartan iyo toddoba ayaa u dhimatay cudurkaasi hargabka ah gobolka new south wales halka soddon iyo toddoba qofna victoria ay oga dhimatay hargabkaasi labadan gobol ayaa waxa ay yihiin labada gobol ee ugu dadka badan dhanka degaanka markii la fiiriyo cudurkan ayaa isagu waxa uu yahay mid khatar ku ah dadka iyagu aadka u tabarta daran ee australia daafaheeda ku nool si gaara dadka iyagu gaadhaya lixdan iyo shan iyo wixii ka weyn rofesor santa suparo oo ah madaxa machadka peter doherty la yidhaahdo oo cilmi baadhis ku sameeya hargabka isagu dilaaga ah raacsanna hay-adda caafimaadka ee adduunka ayaa waxa ay sheegtay in caada ahaan cudur kale ama cillad kaleete ay jirto marka qof uu u dhimanayo hargabkan isaga ah taasina ay sababteeda tahay iyadoo hadlaysana waxa ay tiri So if somebody's got chronic obstructive pulmonary disease, they could have a worsening of that, a worsening of asthma.
qofku haddii uu qaado cudurka sambab xidhanka ee aadka u daran waxaa suuragal ah in xaaladdu ay ka sii darto ama neef daran ay noqoto ama cudurka wadnaha uu ooga daro sidaa darteed xaaladahaasi ayaa caada ahaan dadka geerida u sababa madaxa waaxda cudurrada fida ee new south wales dor vicki shebard ayaa waxa ay ooga digtay dadka iyagu xanuunsan ee hargabkaasi uu ku dhacay in ay booqdaan dadka waayeelka ah ee ay jecel yihiin iyadoo sidoo kaleetana kula talisay dadka caafimaadka qaba in ay markay booqanayaan dadka waayeelka ah iyo kuwa tabarta daran in ay yihiin kuwa iyagu tallaal mar hore qaatay waxayna kaloo tale ay ku bixisay in ay qasab ku tahay dadka iyagu ka shaqeeya xarumaha lagu daryeelo waayeelka in shaqaaluhu ay dhammaan qaataan tallaalka iyadoo hadlaysana waxa ay tiri
Each aged care facility should have a staff vaccination program, uh, but at the moment the waxaa Australian government waajiba haven't in xarun specified that.
kasta oo lagu daryeelo dadka waaweyn inay lahaato barnaamij lagu tallaalayo shaqaalaha balse wakhtigan haatana ma aynan u qoondeynin xukuumadda australia tallaalka hargabka dilaaga ah inuu noqdo mid qasab ku ah dadka ka shaqeeya xarumaha daryeelka dadka waaweyn barnaamijka tallaalka qaranka ee waddanka australia ayaa isagu waxa uu si firii ah tallaalka ku siiya dadka iyagu da'doodu ay gaadho lixdan iyo shan iyo dadka indigeneska ka soo jeeda iyo sidoo kaleete haweenka uurka ah iyadoo jirto goobo badan oo ka mida goobaha laga shaqeeyana in shaqaalahooda ay tallaalka iyagu ay lacagta ka bixiyaan tallaalkan ayaa qofku waxa uu ka heli karaa goobaha farmashiyada iyo goobaha isbitaalada balse professor suparo ayaa waxa ay iyadu ku talinaysaa in marar badan tallaalada noocan oo kale ah ayna ku filaanin dadka ayna tahayna in la hubsado waxyaabo kale oo iyaguna ay laga maarmaan tahay in lagu kabo iyadoo hadlaysana waxa ay tiri we do know that the vaccines are not 100% effective, particularly in the people that are most vulnerable.
waxaan ognahay in tallaaladu aynan wax ku ool boqolkiiba boqol aynan noqonin gaar ahaan dadka iyagu aadka khatarta ugu jira sida dadka waaweyn ee ku jira goobaha dadka waaweyn lagu daryeelo iyo dadka waaweyn ee ducafada sii ahaa sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ay tahay in aan si buuxda uga faa'iidaysanno dawooyinka looga hortago fayrasyada xarumaha caafimaadka ayaa waxa ay ka digayaan in khatarta cudurkan dilaaga ee hargabku inuu yahay sannadkan labadakunyosagaalyotobanka kii aan weli dhammaanin ayna tahayna dadku in ay u diyaargaroobaan aadna ay feejignaan u qaataan
sbs.com.au